asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madasha waa sigirti waxaan kusoo dhaweynaynaa abwaanka fanaanka xuseen shire yar jecel abwaan waa ku salaamaynaa kusoo dhawow madasha sigirti anigoo ah ibraahim shire kusoo dhaweynaysa madasha asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ibraahim shire mahadsanid aada iyo aad ba walaal mahadsan tahay adiga iyo asxaabtaada iyo madasha sigirti intaba waan ku dhowahay waana mahadsantihin abwaan waa ku salaamaynaa mar kale waxaan rabnaa inaad maqashiiso adigu magacaaga iyo meesha aad ku dhalatay iyo deegaanka aad ku barbaartay ee waxbarashada ka bilowday adiga oo dul maraya waana kusalaamina markaa mahadsanid marka ugu horeysa waxaan ku dhashay meel la yidhaahdo qalqallooc ama ulasan oo u dhaxaysa dhinaca shilaabo iyo beledweyne dhexdiisa ah oo baadiye ah ayaan ku dhashay ilaa iyo anoo jira toddoba sano ayaa layga keenay waxaan magaalada beledweyne kadibna magaalada muqdisho ayaan kusoo barbaaray oo ilaa iyo dugsigayga sare ilaa jaamacadda la foole aan galay inkastoona dhamaynin oo aan kadib dibadaha usoo dhoofay sidaas ayay xaaladeydu ahayd aada iyo aad dabcan fanka waxaa tahay fanaan waktigan aan joogno dadka ugu cadcad ama ugu caansan baad ka mid tahay hal abuur baad leedahay heesahaad qaadaa laxankaad qaarkood saartaa fanka goormaad bilowday fanaan xuseen wel mahadsanid fankan waxaan bilaabay runtii dugsiga dhexe anigoo dhigtaa ayaan arkay in fanku igu jiro maadaama sida iyadaba sida aad og tahay abayna ciyaar jecel la yidhaahdo oo runtii uu ahaa markuu miyiga joogay nin loo bixiyey ciyaar jecel oo goobta markaa uu joogo oo kamid ahaa goobta markaas ereyada maaragtay aan laga fakerin ee markaa laga soo tuuro waxaa jira wax la qoro iyo waxaa jira wax markaa meesha la joogo la suubiyo uu kamid ahaa dadkii ciyaarta markaa socota ulajeedadeeda dadkii afmaalka ahaa ee ka tari jiray sidaad og tahana ninkan walaalka cabdi shire jaamac jooqle la yidhaahdo isaguna fanka isagoo jira toban sano uu galay marka waxaad moodaysaa fanku inuu ahaa fan dhinaca hiddaha kasoo jeeda anoo yar oo dugsiga dhexe dhigta magaalada xamar gaar ahaan xaafadda madiina iskoo la dhihi jiray jabuuti oo dhiganayay dugsiga dhexe ahaa ayaan arkay in wax igu jiraan kadibna waxaan kamid ahaa ardadii dugsida sare markay dhiganayeen heesaha u samayn jiray kadibna waxna ka qaadi jiray markaas ayaan arkay in aan noqon karo nin wax samayn kara
aada iyo aad yaa kugu dhiiri geliyey abwaan xuseen fanka inaad ka qayb qaadato oo gasho oo heesto oo wax curiso yaa kugu dhiiri geliyey marka ugu horeysa dhiirigelintu waxa weeye qofku marka ugu horeysa waxa isaga uu jecel yahay ayuu horta isku dayaa inuu maaragtay wax ka suubiyo laakiin fanka waxaan isleeyahay waxaa igu dhiirigeliyey oo runtii dad badan oo aan qiyaasi karin laakiin waxaa u sababa familiga oo runtii fanka ka soo jeeda iyo ninkan walaalkay joqle ayaa igu dhiirigeliyay runtii iyo dhalinyaro badan iyo dugsidii sare aan dhiganayay oo macalimiinta igu dhihi jireen iyo waad anigu inaan heeso ma jeclaan jirin heesahaan samayn jiray laakiin inay dhihi jireen waa cod fiican tahay niyo hees dadku waxaas marka runtii dad kala duwan oo fara badan ayaa igu dhiirigeliyay laakiin xooggiisa waxa fankayga qayban ka lahaa joqle ninka la yidhahdo aada iyo aad fanaan joqle isagana waa salaamayna shaksi ahaan heestii kuugu horreeyey ee aad abwaan samayso midhaheedu waxba ma xasuustaa heeso badan ayaan sameeyey laakiin heesihii qaysuhu qofka marka uu sameeyo qaarna way waxay noqdaan wax soo baxa qaarna waxay noqdaan wax dee la sameeyey laakiin aan la qaadin oo nasiibku mararka qaarkood waxaad moodaysaa heesuhu inay la mid yihiin wax nasiib oo kale ah waxaad arkaysaa heeso la sameeyey labaatan sano ka hor oo hadda la qaadayo oo iyagoo cusub hadda la qaado oo hadda hadda la yegleelo laakiin heeso badan oo waxaa jira markii aan yaraa aan bilbilaabaya badan aan sameeyey laakiin heestii ugu horreysay anigu laftaydu aan qaaday waxay ahayd hees la yidhaahdo xitaysi qofba wuxuu xitaysto waxay ka hadlaysay heestaasi dhulka barwaaqada ah iyo dadka ka dhoofaya iyo micnaha webiyada dhulka mara ayay heestaa ka hadlaysay waa hees waxay ahayd wadanaya oo dadka dhahaysa dhulkiina qota oo beerahayna fasha oo webiyada ilaahayna siiyey dhexdeeda wax ku beerta oo dibadaha ha u dhoofinina ayay ahayd heestaas dhanka jacaylka iyo heesaha dhalinyarada kuwa kugu horeeyay waxaa runtii heese badan aan sameeyey ba kuwa kuwana waa qaaday kuwana waan sameeyey marka kuwa adiga wareysanayso waa kuwe kuwana waa Kuwa aad sameeyaa kuwana waa samaysay.
qaadaa
kuwa aad Kuwa aan samaysay sameeyey.
ama aad qaado ama okay ah kuwa aan sameeyey waxaa heestii ugu muhiimsanayd oo ugu miro dhalka a- aan isleeyahay heeso badan baan sameeyey laakiin waa hadda laga raacaa heesta la isleeyahay waa hees runtii mujtamacu runtii uu wax ka eh, ka maaragtay wax ka dareemi karaan waxaa ka mid ahayd marka aan soo dhoofay anigu waxaan soo dhoofay wadanka oo weli dawlada ka jirto Een, markaan diyaaradda soo saarnaa waxaan kasoo tegay laba caruura iyo hooyadood markaan diyaaradda saarnaa oo aan eh, diyaaradda saarnaa waxa ayaalaha aan ka fekerayay waxaa ugu weynaa ilmaha labada iyo hooyadooda hadaad dooftay niyo maxay noqon see noqon sidee ma is arki doontaan waxba aan ku taamaya magaratay marka markii jarmalkaan imid eh, jarmalka markaan imid eh, aan laba bilood joogana eh, annagoo dhalinyaro badan oo sida jookle iyo cabdishire eh, ninka la yihahdo cabdi baatil iyo fanaanin kale aan wada joognaamay oo meel la iska fadhiyey ayaan hees la yidhaahdo adig iyo labada wiil oo aan u sameeyey xaaskayga iyo labada wiil oo markaa aan dhalay eh, ayaa jirtay heestii aan isleeyahay waa hees runtii aada u naxor badan heestaas ay igu horreysay waxaa ma naga maqashiin kartaa midhaheeda abwan ha heesta ha waxa weeye heestaasi runtii uu markii aan aan tirinayey qiiro aad u weyn ayaan runtii eh, dareemayey oo run ahaantii ayaan dareemayey waxaa ka mid ahayd marka mabalado hurdada oo lix jeer baan habeenkii lulay daraada laabkacaayo ma og tahay sida qaani layli ah jaro lagu lugligayo lagu dhaqaaji waayaan liitaayo ma og tahay layrkii adduunkaay lamaanihii naftayday haddaan la xodka lay dhigin soo laaban doonee adiga iyo labada wiil kusii jooga liibaan caashiq way igu ligayo labxadayda beerka iyo labaxubashadaydu ka lushaaye ma og tahay dhulkoo laqay xareedii laamaha caleentana ku ciyaar dhallaydhan luufluufay ma og tahay layrka adduunka ay lamaanihii naftayda ay haddaan luxodka lay dhigin soo laaban doonee adiga iyo labada wiil kusii jooga liibaan heestaas uu qaado cabdishire jooqle laxankeedana uu sameeyey ninka la yidhaahdo cabdi baadil
iyadagoo u socdo habeenkii istilmaan lugay karaada iyadagoo u socdo habeenkii istilmaan lugay karaada Mokai, Thank you. Hola, hola, bandone, adigiyo, labada wiil, sii jooga, sii jooga, libaa, libaa, libaa, sii jooga, sii jooga, libaa, libaa, aada iyo aad abwan heeso fara badan baad leedahay youtube-ka way ka buuxaan kuwa keli ah kuwaad fanaanin la qaado kuwa jacayla kuwa haddii la yidhaahdo wadaniya kuwa qisooyin abaa ka turjumaya kuwa wadanka xaaladiisa ka tu- ka turjumaya kuwa ciidan lagu taageerayo lagu dhiirigelinayo fan aada u fara badan baad leedahay xabiibi fan aada u fara badan magacaaga marka la geliyo bara baraha internetka aad bay uga soo boodayaan muuqaalo kala gedisan heesaha bal kelkelida aan eegno Eh, sida cafis munac makruuma dhaanto Mm.
Eh, ha igu eegin Mm.
xanuunka wixii jigjiga aroos tusma heesa aada fara badan baad leedahay teebada caawa noo soo qaban lahayd oo aad qac nooga siin lahayd Eh,
waa run horta waa sida aad sheegto adigu waad ku mahadsantaho waxaa meesha ka muuqanaysa inaad heesaha wax badan eh, aad runtii aad aragtay horta qof hadduu waxa uu sameeyo heesaha qaar heesaha badanaa ana dadkaan u dhiibaa aniguna dhalinyarada heesaha ay sameeyaan baan u qaadaa si aan u dhiirigeliyo oo waxaan ahay nin abwaan oo haddana dadka dhalinyarada heesaha ay suubiyaan u qaada haddaan eh, heesuhu kolleyba wa- kale heese kala dhaca maaha laakiin heesta la yihahdo ubixii jigjiga ayaan rabaa inaa idiin soo qabto
aada iyo aad heesta ubaxa ubaxii jigjiga waxaan f- halkan ayaan ka tegay waxaan tegay sweden waxaan u tagnay xaflad ma garanaysaa sanad kasta magaalo ku taala adigu sweden oo layahay yotibori meel kasta lagu qabtaa laakiin waxaa lagu qabtaa eh, wadan walbaba dhaqankiisu soo dhiga ayuu maaragtay ayuu ciyaaraysa ayuu maaragtay ayaa la ciyaaraa marka community baa jira communitygaasaa noo yeeray aniga iyo shamsafood iyo baxasa aan sabatar iyo waxaasaan ahayn marka habeenkii markii meeshii la isugu yimid eh, oo l- oo showgii la yimid oo dadkii ciyaarayeen ayaan waxaan isha ku dhuftay gabar aada u dhuuban oo runtii eh, aan isleeyahay nooca quruxda dadka ay u yaqaanaan qof waxbuu sawirtaa laakiin nooca aniga dee quruxda aan qalbiga iska leeyahay ayaan ayaan arkay waa kaftanoo waxaan ku yidhi oo oo adigu eh, xaggee ka timid oo xaggeed ku dhalatay dherer badan ee toosnida markaas igu tiri jigjigan ka yimid Eh, markaasaa igu dambeysay waxaan soo raacay diyaarad eh, markaa waa soo baxayay waxaan marka eh, dhacday in aan diyaaradii dhexdeedii ku sameeyey heestii eh, anoo anoo isku cabiraya jigjiga meesha la yidhaahdo oo aan aaminsanahay in dhulkii dhul aada u qurux badan uu yahay dhulkaas oo dhul iska dahan uu yahay Eh, iyadoo ma garanaysaa runtii eh, eh, tifiyada dee dhaantooyinka iyo wixii laga waxaan isku sawiray ubaxaas halkaa ku yaala iyo gabadhaas iyo noocaas marka anigoo runtii doonaya inaan magaalada ku cabiro sababtoo heesaha qaar waxaa jira sida ceelbuur iyo qallaasa iyo beledweyne iyo eh, gallaati iyo waxa weeye waxaa jirta eh, xiliyo waxaa jiray eh, heesaha lagu cabirayay ma garanaysaa en, heestii garanaysaa jamayskii gaalkacyood iyo heesuu waxaa jira mararka qaarkood magaalooyinka ayay qaadaan oo kor u bilaan hadda magaalada beledweyne heestii xadraawi uu sameeyey allaha daayeye uu magaranaysaa samantar uu qaabay waad aragtay qiimaha ay leedahay magaaladii iyo heestii heestii baa magaaladii dadkii baraysa marka mararka qaarkood heesuu magaalada dadka way baraan marka heestaas ubixii jigjiga ayaan idin ayaan miyaan idinku luuqeeyaa mise waan idin tiriyaa may waan jeclaan lahay inaad noogu luuqayso waana mahadsan tahay
marka adugu heesta sidaas diyaarada dusheeda ayaan heestaa ku sameeyey laxankeedana ku sameeyey nin caddaan oo agtayda fadhiyey ayaan markaan gunuunacayay buu imaqlayay marka hadda indhuhu ika meribirigsiinayay aniguna heestaas inay maaragtay ay iga baxsato oo laxankeedu iga lumo iyo miraheedba ayaan ka fakerayo taasaa igu weynayd ma garata marka idile ina adeeril waad quro xay macaan dharaartan ku arkayo indhaakula raacay baad wadnaalun iga shidee wadnaalun iga shidee afkaaga la yaab ka badan indhahaa sida deerada qurucda asalka firka sidii ubixi jigjiga aad baan uga helay runtii ilaa baan ku barye adduunyada nabad ku joog ilaa cana kaas turan haddaan amar uu helin uurkan uurku beerkan uurkan ku haynaya oo sidaas ahayd
aad iyo aad aad iyo aad waan arkay weliba dadka waxaan leenahay markay dhegeystaan way yana fiiro gaaray u yeelan doonaan mar kale ay dib uga heli doonaan heestaas way ku jirtaa iyadoo youtubeka waxaliya ub heesta waxaliya magaceeda ubixi jijiga ayaa ayaa youtube ahaan ugu jirtaa aad iyo aad ubixi jigjiga iyadoo maqal iyo muuqaalay ku jirtaa oo aanad marnaba ka boganaynin waad mahadsan tahay abwan fanaan xuseen shire heese waxaa jira iyana fara badan oo aad la qaado hablo soomaaliyeed oo talantaali ah heesaha waxaan ka dhex arkay in ay fanaanad ay aad jirto aad dhowr heesood la qaado oo ay kuwa kale aada uga badan tahay farax kaftan miyaa la yidhahdaa fanaanadaas
ha wa farax kaftan waa gabadhii ugu dambeysay oo horta aan hees la qaado sababtu heestii ugu dambeysay la qaaday waxay ahayd afar bilood ka hor waxay degan tahay gabadhaas waa gabar fanka kusoo biirkiisu ilaahay ka soko waan u sabab ahaa inay fanka kusoo biirto marka waxaan la qaaday hal hees laakiin gabadha dhowrka heesood aan isla qaadnay shamse food baa la yihahdaa oo iyaduna london joogta marka laakiin hayse kaloo anigu aan sameeyey bay qaadaa farax kaftan oo runtii aad baanan ugu u salaamayaa maadaama ay gabar cod fiicanna tahay haddana soo baxday ay tahay
aada iyo aad fanaaniin badan baad la qaadaa heesa shamse food baa kamid ah amna diva xaawakiin farax kaftan hablo fara badan oo kala gedisan baad heesa kala duwan la qaadaa iyada waxaan arkay inaa dhowr jeer heesad la qaaday heesta u dambeysad hadda magacowday heestaas bal noo sheeke yaa sameeyey yaa laxag ku saaraya
waa gartay heestaas miraheeda anigaa sameeyey waxa weeye markaan miraheeda sameeyey london baan joogay waxaan doonayey heestaas inaan wada qaadno farixiyo kaba yare gabar la yihahdo waxay joogtay maraykanka iyadaa ila soo hadashay waxay igu tiri waxaan jeclaan lahaa inaan heestaa wada hees inaad noo samayso aan wada qaadno waxaan jeclahay qaabka iyo styleka aad u heesto marka way suurtoobi weyday marka sidaasaan ano iyadoo heestii aan u hayaan waxaan u tagnay aroos cabdi baadil nin la yidhaahdo waan salaamayaaye oo aroosayaan aniga iyo jango iyo idris dambe nin la yihahdo halkaan jooga lada joogaan aadnay arooskii waan ka qayb gallay arooskii markaan ka qayb gallayna kadibna xasan cujeer cajabi nin la yihahdo raggan musiishinka runtii ka mid ah oo meesha joogaan aragnay kadibna gabadhii oo awalba hees aan u dhiibay runtiina jeclayd inaan la heeso oo iga codsatay inaan hees la qaado ayaanu heestii meeshii ku wada qaadnay heesta oo runtii waa heesaha waxay ka mid tahay miraha af soomaaliga runtii aan isleeyahay waa hees la xorlay markii miraheeda la fiiriyo laxan wanaagsanna waanu sameeyey oo aabbaha ninkaan isleeyahay maanta laxanka wuxuu ku yahay macalin isagoo jooqolaha oo ila dhashay maaha nin aan faananayo waan ogahay ayaa laxankeeda runtii ka yaabay marka heestaasi sidaas markaan ku u duubnay oo aan u duubnayna kamirada waxaa markiiba naga duubay oo allaha daayey isla markiiba hal saac kadib daahir cali sow anna subaxii baan diyaarad soo raacay sidaasa heesta usoo baxday bal wax yar midhaheeda gacan nooga sii waa talantaalio wuxuu leeyahay intaan intaan dunida guud joogay intaan gaafureegaayay intaan gooni soconaayay intaan dumarka goobaayay gabarka urxoon maara wadnahayga galowdiisa adiga ku gaafeeran beerkeeyadaa gaaray gebigay adaa isaaqay gabar yahay aday haysta jacayl bay gogooye ilmaday gobolaysay budharigadiisiiye intaan eelka laygaynin gacmahagay haati maseleda kaalay kaalay qofkii markaa surprise bay ku noqonaysaa kaalay markay tirahdo qofkii wuu farxayaa markaa marka waxay leedahay saa markaan idhahda gabadhii waxay leedahay galabtaanu wada kulanay gaarigaan wada raacnay geeraartayood hadashay xusuus gaara hay noqotay geesigii raggow heedhe gocoshada dareenkayga cishqi guurayay helayo beerkayga wada gaariya inta aan ka go-in uunta gacanlow isoo raadi jacayl baa igogooyey ilmadaa igobolaysay boodhari gadiisiiyo intaan iilka laygeynin gacmahaaga ii haati markay saa tiraahdo kaalay baan leeyahay gabadhoo soo ordaysaa markaa kadib wuxuu leeyahay gab i waayey awgaayo wiilkiibaa soo gelaya galgashow sariirtiiyo indhihii isgelin waayo qalbigaan ka goyn waayey sida guulla kuu uumay waa inaad isgarataayoo garabkayga noqotaayo guri ila yagleeshaayo gabadh ii xambaartaayo gurxan iigu curataaye jacayl baa igogooyey ilmadaa igobolaysay boodhari gadiisiiye intaan iilka leegeynin gacmahaaga ii haati gabadhii waxay leedahay garashada aqoontaada xilka saad u gudanaysid gobonnimo ku hadalkaaga hiddo gaara weeyaanoo ninku gaari kara maarag go-aankaygu waxaa weeye waxaan geliyey uurkayga inaan kuu goglaa aqaloo gasiin kuu sameeyaayo afka kuu galshaa gacal leh jacayl baa igogoye sheekadu saa wey annaga dhan buuna gogooyey abwan jacaylku waxaan aragnoo maqlayba maaha
intaan dunida guud joogay intaan gaaf wareegaayay intaan gooni soconaayay intaan dumarka goobaayay gabalka wuxuu maaraa wadnahayga galowdiisa adiga ku gaafeeran beerkay adaa gaaray gebigay habaysaaqay gabaryahay aday haystaa intaan dunida guud joogay intaan gaaf wareegaayay intaan gooni soconaayay intaan dumarka goobaayay gabalka wuxuu maaraa wadnahayga galowdiisa adiga ku gaafeeran beerkay adaa gaaray gebigay habaysaaqay gabaryahay aday haystaa jacayl baa ku googooyay ilmadaas igobolaysay jacayl baa ku googooyay ilmadaas igobolaysay odaygagiisii intaniika laygay gacmahaaga iihaasi aniga
Yeah.
kale
aniga ha aad iyo aad aad iyo aad masha allah agwan heeso fara badan baad leedahay hees gabadha la yidhahdo amina dhiiba waxaad la qaadaa hees Ah, la yidhahdo ii diirna ii dirnaa yes waxaan kugu doorsan lahaa dunida ma jirto Maduda.
jirtaa.
Mm.
bal heestaa iyada sii daa heestaasi waxa weeye gabadhaasi waa markii ugu horreysay hees ay qaado ayay ahayd Eh, habeen xaflad anigoo jooga oo gabar la yidhaahdo fawsiye fanka waa iyaduna fanka ku jirto kooxda qeeldaan ku wada jirno annagoo meesha xaflad eh, markii ra-iisul wasaaraha dambe eh, la eh, la doortay baanu samaynay xaflad eh, oo laygu casuumay marka gabadha heestaa qaadaysa amina halkaasaan isku baranay magarata marka waxay iga codsatay eh, inay inay hees ila qaado marka weligeeda may haysin magaratay marka hees inay ila qaada igama codsan hees inaan u sameeyo adigu saddex bilood kadib heestaasaan sameeyey markaan sameeyeyna waxay iga codsatay oo igu tiri haddii adigu aad ila qaadi lahayd baa iiga fiicnaan lahayd oo heesta haddaad ila qaadi lahayd waxaan ku noqon lahaa caan marka ila qaad ma garat
si fiican marka waxaan kugu doorsan lahaa dunida ma jirto jirkaa idubaaxshay markaan ku dayee dorooniya aan dugaalsanayo ee dorooniya aan dugaalsanayo danbay tiri inaan ku doondoonee
waxaan ku doodayaa dunida ma jiro intayda intaydaan ku dayee darooniaan kumaasanayo inaan kudoondoone inaan kudoondoone waxaan ku doodayaa dunida ma jiro intaydaay intaan ku dayee darooniaan kumaasanayo inaan kudoondoone inaan kudoondoone Thank you. Thank you.
Thank you.
hees nacruma la yidhaahdo dabcan Ah.
magac nacruma waa naqaana waa fanaanad caan ah oo xubradii qaranka waa beri ka tirsanay magaca Mm.
maxaad kula jeclaatay bal heestaa nooga sheekey
heestaasi waxaa sameeyey nin layaa cabdisalaan cali muuse qabsato oo joogaa sweden waa nin eh, runtii eh, dhowr heesood uu sameeyey baan qaaday waxaa ka mid a heesta dhulgariir la yidhaahdo eh, tuutaha aan sito waxaa ka mid a heesta xaawakiin aan la qaadaye la yidhaahdo hariijiid waxaa ka mid a heesta la yidhaahdo qoorta gooya bahalada la yidhaahdo ee qaylo dhaanta ayaa ka mid a dhinkaasi waan salaamayaa heestan nagruuma ma aha nagruumadii runta ahaydee waa nagruumo kale mindhaha waa asagu mindhaha mindhaha asagu ula baxaya ma yaqaano ma garad marka heesta anoo jooga holland ayuu fasax u aaday buu iisoo diray laxan kale halkaasaan ku sameeyey halkaanaan ku qaaday heesta marka ma garad aad iyo aad si fiican Marka Weligeed heestu- naxariista.
heesta miraheeda waxaa ka mid a eh, eh, waxay ka sheekeynaysaa heesta marka ugu horeysa dadka ayaa dadka la weydiinaya gabadha la yihahdo nagruba nafteyda nafteyda mid baan ku nool maxaa la yiraa oo la yiraa nagruma nagruma nagruma ma nagruma ha wa nagruma
rumoynaruriyo nasrilaygu deeqaay waxa tahay nurii da'ay iyo nurkii dunide nurkii dunide iyo nurkii dunide rumoynaruriyo nasrilaygu deeqaay waxa tahay nurii da'ay iyo nurkii dunide nurkii dunide iyo nurkii dunide عشقا كستيو نحري كوريا كنا باي قلوبتي صبر لكو عشقا نستحيو نحري Yeah. balan baynoosan ku jecelayaa nahay nafi jecelayaa tahay intaanu noolahay nibirba naxdiba balan baynoosan yaa yiridi ruuxay naladii naftayday nacaa u doonay niyadaad ku dhigantee niyadaad ku dhigantee niyadaad ku dhigantee
saasa horta isku bilaw waxa laga hadla dadku wuxuu ka sheekeynaya laka dadkii war gabadha naftaada kuwen waa tee man ruma war ma gabadha nagruma layaa miyaa baa le ma nagruma waa adiga kugu weynaaday ma garat Een, abwan eh, heeso fara badan baad leedahay dee kuma soo koobi karno waraysigan Een, oo waan usoo noqon doonaa heesaha talantaaliga ah iyo kuwa jacaylka ah iyo kuwa een, een, dhigibka da- iyo faraha badan leh bal aan u noqon dhinaca fanka qeybta wadarenyada wacyigelinta dhiirigelinta heesta waan ognahay waan ka dheregsanahay caanka baxday ee soomaaliya meel kastuu joogo gaadhay ee aan odhan karnaba waxay hees qarnigan la qaaday inay ugu caansan tahay heesta qayladhaan bal iyada noo duumay eryadeeda laxankeeda saad hawsha u gasheen dareenkiina markaa reactionkii dadka kasoo baxay dadka markaad heesta messagekaasi gaaray dadka waxaad kala kulanteen ixtiraam iyo fikrad iyo orah bal heesta dul istaagada abwan mahadsanid marka ugu horeysa su-aal aada u wanaagsan wey runanta waan ku mahadsan tahay waraysiga qiimaha iyo qayaha leh ee adiga iyo asxaabtaada oo dhegeysanayaba aan mar kale salaamayo aad baad u mahadsan tahay horta heestaasi e, qof kastoo soomaaliya oo oo qaangaara uu og yahay e, heestaas kheyladhaan waxay ku bilaabatay heestaan waxay bilaabatay hotel sham uu qaraxii ka dhacay E, saddexdii december two thousand nine qof iloobi karaa waa yaryahay marka heestaan markii qaraxii dhacday uu dhacay ummadda soomaaliyeed oo dhan ba la yaabtay oo runtii ay noqotay geeri foolxu dadku wuu dhintaa bumb waa dhici jiray gaari waa gadoobi jiray dhulku waa ge- waxa weeye laakiin waxay noqotay wax la yaab aad u aad geeri foolxun qof intaasoo sana wax baranayay oo weliba bartay dhaqaatiirnimo oo doonayay oo faraxsanaa oo hooyadii laga yaabo ama eh, magaranaysaa in ay yaanyo iyo iyo iyo iyo bataati ay kusoo korisay oo ay suuqa la taagneyd ee xilli dagaal leh, xilli dhibaataha wax kusoo bartay fawaaxishkii foolxumadii meesha ka dhacday iyo heestaasoo horta ay ku samaysantay waa heestii waxaan dhihi karaa saddexaad uu uu sameeyey ninka la yidhaahda doctor cabdishire ciyaar jecel oon walaalanahay heestaa markuu uu sameeyey ee anaguna aan runtii la yaabanayn sida wax u dhaceen ayuu anoo gurigeyga joogo igu yimid wuxuu igu yidhi xuseenow niyow hees baan sameeyey dhibkii ka sameeyey hees baa iga soo baxday bal heesta ila fiiriy heestii baan fiirshay heestii waxaan arkay inaysan caadi ahayn oo ay la yaab tahay waxaan isku daynay eh, laxan inaan u samayno eh, eh, annagoo xoogaa qar- een, wax yar eh, da- samaynay eh, qayladhaan waa wareey annagoo leh baanu waxaanu raadinay jookle waxaanu ugu tagnay meel wax yar noo jirta oo wembeli la yidhaahdo oo london gudaheeda ah oo iridka anagoo dhama ku hayna qalqalnagu beero qiraacayna iridkii islaan dumaashadeedu markaas marya cabdimataa la yidhaahdo ayaa naga furtay wareeshiro caawa maxaa dhacay waxaanu u sheegnay dee dee heestaan iyo dhibka jira heestii sidii baan laxanka habeenkii ku sam- ku samaynay laxanka markaanu intii ugu horre intii ugu u- intii ugu badnayd samaynay ayaa qaybta ugu dambaysa ayaa nugu adkaatay mararka qaarkood suuriye ayuu mararka qaarkood laxanku kaa galaa laxanku waa ka dhib badan yahay heesta waa la lifi karaa waa la qaadi karaa laakiin laxanku waa midka heesta haga wey soomaalida inta laxan samaysaa waaba yar yihiin waa farakuteris wey marka cabdishira wuxuu ku yiri heesta sida soomaaliya toosoo u samee laxankeeda jooglow meesha ugu dambaysa jooglow wuxuu yiri soomaaliya toosoo rag baa sameeyey annaguna rag baa ilaahay naga dhigay waxaan isku dayay jookle kor buu aaday qolmiyuu galay ma musqul buu aaday ma meel buu ku soo fakeray ma banaankuu u baxo ma dhulku cirkuu fiirshay wuu soo noqday ma garatay si fiican abrigoo galaa dhaanta qaabka aan ahay qumaati kaca toosa soomaaliyey waad qaribanta isagoo luu soo ka- soo- ayuu lu- jaranjaradii kasoo degtay markuu soo degtay cabdishire kor buu u qaaday dhulkoo la galay kor baanu iskaga nimid ma garata waxaana la joogay cabdiraxmaan gaas waxaana la joogtay aamino dhool markaas Eh, annaga dhan waa isku bururnay ma garata adigu habeenkii dambena heesta sidii baa lagu duubay Eh, heestaasi waa heesta ugu dhaqsiyaha badnayd ee la duubay ahayd heestaasi sidaas ayay ku bilaabatay eh, laguna qaaday wax yar bal noo Ma garat- naxariisi.
heestaasi haddii ah, haddaan wax yar eh, aan intan anigu ka qaaday cumar xaashi qarajiye waayeel qarajiye daawdiriir qarajiye iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan Mm. A- aduu meeshan ku- eh, qaybtaan ka qaadaya qaybtaas aniga
aad iyo aad si fiican baan uxusunaa markaan ka gudubno heestaa qayladha hees waxaa jirta imika iyana baraha internetka aada u qabsatay oo imika maraysa inay news noqotaba su-aal dadku intiisa badan isweydiiyaanna ay hel ku dheg u tahay horta qarax ayaa mas-uulka ah bal heestaa iyada dul istaagta Eh, mahadsanid marka ugu horeysa heesatan waxay horta ku samaysantay eh, qaraxii ugu dambeeyey eh, hotelkii central ee muqdisho ku yaalay ka dhacay bay heesta horta ku samaysatay dad badan oo asxaab badan oo aan isnaqaano ayaa meesha ku dhintay eh, kuwa qaarkoodna ku dhaawacmay eh, kadibna jooqle iyo cabdi shire ayaa arrintan ka wada hadlay jooqle oo badanaa heesaha aan samaynin ayaa heestan horta miraheeda sameeyey Eh, isagu wax waa samayn karaa laakiin badanaa waa heesahan uu qadaa een, laxankana waa nin isku harqaama heesaha weye marka eh, heesta isagaa sameeyey waxayna heestu ka sheekeynaysaa horta wixii xunba xabaale ayay sooma ay xawaale baa soomaalidu dhihi jirtay waxaan horta eh, shaki ku jirin oo caddaan iska ah in qaraxyada tan eh, dhacayahay uusan ahayn qaraxyo keliya ee ay nimanka kan nabaddiidka ah ee al-shabaab la yidhahdo ay suubiyeen uu ay ilaa iyo afar shan dad eh, hay-adood oo kala duwan qaraxyada tan inay a- abaabulaan oo ay wadaan laakiin wixii xun waxaa sheegta mar kastaba al-shabaab ayaa ayaa nimankaasaa sheegta anuu xarakaato shaydaan baan u aqaanaa laakiin dadku ayuu magacaasi leeyahy Eh, marka heestu waxay ka sheekeynaysaa eh, waxyaalaha kala duwan qaraxa kan inuusan ahayn qarax keliya eh, ku saabsan eh, niman keliya ay tahay qaraxyo kala duwan marka isweydiin weeye waa la- waxa weeye waa isweydiin waa qaraxaan ma halkaasu ka socdaa qaraxu ma taasu ka socdaa qaraxu ma sidan buu ka socdaa qaraxu ma nin mooshin eh, eh, intuu daco inuu qaado la qarxiyeyba oo la qarxiyeyba ayaa qola qarxisay miyaa jirta ma ma ciidamadii gadooday oo la- eh, bishaar ka qaadan lahaayeen ay afrikaanka eh, dhowr kun lagu siiyo isaguna gaajaysan miyaa ka dambe ama ka dambeeyo ama intii la yiri intii wax la siiye la yiri iga wareeg aan qarxii meesha labada kuna qaado ka wareeg miya ka dambeeya ma waxaa ka dambeeya eh, dadka eh, eh, degdega ku taajiray ee lacagta yeeshay miyaa miyaa ka dambeeya ma waxaa ka dambeeya siyaasiyiin ma waxaa ka dambeeya dhalinyarada tan maxa- wa- su-aalo badan oo heesta su-aalo badan bay ayay maaragtay eh, runtii eh, sida adiguba aad dareemayso ayay leedahay marka waxay waxaa muuqanaysa qaraxu in aan howlqalo aysan wax qarxin u qaraxu badan yahay
aad iyo aad dabcan waraysiga waxaad kala socotaan waa madasha sixty oo uu marti u yahay eh, marti nagu yahay eh, abwaan fanaan xuseen shire abwaan waxaad jirta hees aad qaaday oo nin fanaan ah oo jilaa ahaa oo xamar lagu dilay heestaas markaan arkay Mhm.
habeenkii ma seexan anigu Eh, maxaa loo dilay marshaale bal adiga waxaa xasuusinaya een, ninka jilaaga ahaa ee ee soomaaliyeed ee, bal heestaa kor istaag iyo isaga laftiisaba ilaahay naxariis jannaha ka wada mahadsanid horta marka ugu horeysa marshaale allah ha u naxariisto waa dhintay eh, run ahaantii wuxuu marshaale maadaama waa nin eh, eh, eh, dadka eh, ruwaayadaha suubiya ah wuxuu ka mid ahaa dadku ay dadku soomaalidu ay xoog u baratay oo qof kasta gurigiisa ama internet leh markuu damco inuu inuu farxo ama qoslo eh, wuxuu geli jiray eh, eh, saddexda ninba waa dhinteen midna cali hiiraan buu ahaa midna ilka casuu ahaa midna waa marshaalo la dilay Eh, raggaas oo runtii t v-gan universal markii la sameeyey raggii l- lagu bartay oo dadku ay aada u barteen ayuu kamid ahaa weliba jilaa aada u cajiib u ahaa marka aad iyo aad runtii eh, dad nin wuxuu ahaa aan siyaasi ahayn nin muusan ahayn dad wax ka sheegi jiray eh, dadka uu ku qoslinayey ma- dadkii baa la caburinayo qosolka lagu celinayey ninkii waa la dilay markii la dilana ummaddu aad bay uga naxday Eh, dadkii ka naxay baan kamid ahaa anigoo marka maalin maalmaha kamid ah runtii eh, soonna way ahayd eh, xilligaa isaga ayaa waxa ay la soo hadlay nin la yidhaahdo maxamed karama oo musician weyn ah oo heesaha aan anugu aan qaadno o dhan eh, ama aan qaado laxanka eh, muusigada ii tumay eh, ayaa isagana waa salaamaya ayaa runtii ila soo hadlay wuxuu yidhi xuseen maxaa marshaale maxaa loo dilay marshaale xuseen ma ii sheegi kartaa marshaale wax loo dilay wallaahi maxamedow ma aqaan marshaale wax loo dilay wuxuu ugu dhahay marshaale wixii loo dilay iyo wixii dilay xuseen inaan ka hadasho wa nin aan saaxiibo nahay oo la yidhahda cabdiraxmaan macalin xasan dhugdhugle oo heesaha aan qaado eh, sida ay ugu eegeen xanuunka oo kale iyo heesa dhaantada ee la yidhaahdo ee heesa dhaantada aad maqashay gabdhihii oo sidoodiiba geel iyo farda kaa bixinaya ninkii sameeyey Eh, eh, ayaa waxaan ku yidhi isagoo shaqo ku jira maxaa loo diray marshaale ayaa lagaa rabaa inaad micnaha aada hees ka samayso wallahi xuseen waa dalana waa seexanaya intaan wada hadlayna five minute buu ninka heestii ku sameeyey ana five minute baan lacankii ku sameeyey kadibna maxamed karame laftiisii aan la hadlay waa aaday isna mus heestiiu garaacay markuu garaacay ana maalinta ku xigtay meeland u yar kaamiristan u yeera waa iska duubay anoo sooman Eh, kadibna universal aan geynay universalla son iyadoon soona heesaha soo daynay soo daynaysay sidaasay heestii ay sidaasay noqotay allahna asna u naxariisto Eh, xamar markaan tegayna waa heestaas waa heestii ugu horreyso aan qaaday ahay dadkuna waa iska ooyeen Eh, marka runtii sidaasa heestaas ku timidnay Uu- uu- ilaahay naxariis jannaha ka waraabi isaga iyo inta ummadda muslimiinta aba Een, marshaale iyo dabcan ilkaasi saaxiibadii dhammaantood iyana waxaa leenahay ilaahay naxariis jannaha ka waraabi abwaan bal heestaa wax yar kor istaag ha yar bal noogu luuqeeya heestaas Een, waa hees aad u qiiro badan madayskiyaa sheekadiyo majaajiladiya ninkii murtida noo corin jiro magaca weynoo lahaa maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale manacii tagtayow masiiba ha kugu dhacdo meel daran ha laga rido malaggu ha ku soo qabte maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale saas ahay
madayskiya sheekadiyo majaajiladiyo ninkii murtida noo curin jiro magaca weynoo lahaa maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale keliyo majaajiladiyo ninkii hurdada noo xurin jiro magaca weynoo laaqa maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale Thank you. Thank you.
aada iyo aad aada iyo aad awan wax yar bal dhinacan heesaha aan dhinac kale u rogno dabcan waxay tahay heesaha heesaha adigu aanad qaadin ama aanad samayn ee soomaaliga hablaha heesteebaad ugu jeceshahay haddii la oran lahaa mid caawa dalbo hal hees heesaha hablaha soomaalidu qaadaan adigu aanad samayn ama laxanka saarin amaad shaqo ku lahayn heeste baad caawa odhan lahayd heestaas
oo hees- heesaha dad ku qaadaan caadiga soo maha dad dadka hablaha kale ee soomaaliyeed kale ay qaadaan
Waa g- gabdhaha kale haa waa gartay haa oo gabdhihii hore iyo kuwan cusub labaduba soo caadi maaha mise waa kuwa cusubi absolutely hees un hees kuwii hore kuwii dhexe kuwii Hees.
dambe
okay haddii la dhihi lahaa hees la oran lahaa eh, dalbo waxaan dalba lahaa ninkii jiirna hayaa kalgacayl jid mariye jawaabtii cilmiya qays muxuu jaahil ka og yahay indhuhu waxay jeclaadaan qurux inay u jeedaan dhulku wuxuu jeclaadaa in xariidu jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa ubax inuu ku jiran yahay cirku wuxuu jeclaadaa onkod inuu jibaadaa nooluhu wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeeshay anna waxaan jeclaadaa inaan kula jalbaybe sangub ilaahay Aad haddiise ninka la yihahdo sangub uu sameeyey ay qaadi jireen eh, eh, Derbi xilligood iyo- allaha dheeriya salaad derbi iyo iyo iyo Shanabciga.
iyo sanabciga ahaa Shanabciga.
heestaas Aad- aad iyo- heestaas aad- aad iyo aad- iyo aad iyo heestaas iyo lambar one iyo ahaan la
ninka jirna xayaa kalgacaylka mariye jawaabta cilmiyo qayd muxuu jaahilka ogyaa haye haye haye ninka jirna xayaa kalgacaylka mariye jawaabta cilmiyo qayd muxuu jaahilka ogyaa Ayo, ayo. Nuevo es igual. Haddii aan jacayl jirin dhibka door muurtiyo walaalaagu ma joogyeene Aku xujaclaada qofkodiigu jibaada Aku xujaclaada in xareedu jiibta Dadku waxay jeclaataa ubaaxiigu ku jaraya Anna waxaan jeclaadaa inaan kula jabiibo heesta labaadna waxay ahaan lahayd waa lay adimayey axadii sidaan kuu eegayay araggeeda taan ku ildoogsadaay ma ilowsan tahay axdigaad martiyo meesha aad tiri waa imaanayaa oo axmed rabsho allah cunaysa qaadi jiray oo xadraawi sameeyey aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad labadaaba si fiican baanu gartay okay laxamiistayaasha taariikhda soomaalida soo maray keebaa faysal ku ah okay maasha allah waa mahadsantaha waa su-aal aad u qiimo badan waa runtii Eh, n- aniga waxaan aad iyo aad runtii aan ula dhacsanahay oon aad laxankiisa iyo aan caadi ahayn nin la yihahdo jim sheekh mumin waxaa la yihahda woo kabanka kaban karaa markuu qargaraacayo ka qaylaysaya waxaa la yihahda magaciisa jim sheekh mumin aad waa ninka wuxuu ahaan jiray kooxda asluubtuu ahaan jiray waxa weeye heesaha uu laxanka u sameeyey way tiro badan yihiin aad iyo aad buu ninkaasi qaab kale ayuu laxanka u sameeyaa waxa weeye mataankaygii geed qariye iyo cashaqa ah, hadduu go-o iyo iyo iyo wuxuu sameeyey dee miyaan sheegi karnaa dawooy dawo caafima ma- maha maxaa hadda magarata in Aad iyo aad.
indha noorka laga ma waxa weeye de ninkaasu
aad iyo aad.
anuu Aad ninkaas iyo aad.
ma garata aniga Yow laakiin sheekh rag Mohamed.
waxaa jira rag aan ka liidan baa jira waxaa kamid ahaa jango allah u naxariistay uu dhintay axmed nuur jango saalax qaasin ee micnaha ragga dee eh, laxamiistaha aan caadiga ahayn oo, eh, ay- ay- ayay ka mid yihiin ma garata marka waa Aad iyo aad.
laakiin- Dhallinyarada- dabcan waktigan iyo casrigan aan ku noolahay waa waxaa in liidka ka mid ah oon ka war haynaa cabdishire cabdishire jaamac shooqle waa madaxan weyn Mm.
heese aad iyo aad iyo aad taariikhda u galay ay kamid tahay wadnahay dhagle baa kamid ah sabax Mm.
baa kamid ah heese Waa aad u sax.
fara badan buu laxankooda saaray waa in liid laakiin iminka dadkan heesaha sameeya marka laga reebo cabdishire yaad odhan lahayd one iyo two iyo three iyo categorigaad dili kara
oo xagga laxamiistaha sooma laxanka yes
laxanka waxaa horta jira haddii hada raggii jim weli waa nool yahay oo laxanka weli wuu saaraa laakiin waxaa hadda soo baxay nin aan caadi ahayn oo la yidhaahdo nin la yidhaahdo waxaa jira jini ishumi siciid jini ishumi jooga ho- baalkii ee meesha la yidhaahdo kenya ayaa jira oo runtii dhalinyaro badan oo aad u fara badan soo saaray baa jira aad u fara badan ma garata laakiin waktigan xaadirka markaan run kuu sheego ee laxanka waxa ugu yaab badan jooqlo ninka la yidhahdo laakiin nin la yidhahdo laab saalax baa jira isna hargeysa jooga oo yarkan saciid diigke la yidhaahdo isna waa laxamiiste runtii heesihiisa isagaa laxamada samaysta ee dadka dadkan uu sameeya isna laxamiiste cajiiba wey runtii waan kaa Laakiin- weydiin doonaa en intaana d- en lin en xidigaha hargeysa iyo dika iyo groupka en laabsaalax iyo intaynan ugaadin waxaa jirta hees aad fara badan ay isweydiiyaan especially raggu markay maqlaan diir kiciyaan qaar badanna bac banaanka loo dhigo hees ay qaato Mm.
marya marsan oo adigu samaysay heestaas weli dhibaata Mm.
makaa soo gaadhay abo heestaas horta dhibaato eh, ay la soo gaarto rag badan baa igu caayay Eh, rag badan baa igu caayay oo igu yiri niyo dumarkii baa nagu dirtay gurigii markaa dabcan telefoon aan u dirno heestii baa naagti gabadhii markaan u dirno telefoon heestii ninkoo lagu nacbaa soo boodaysa niyo dhibaataad noo geysatay niyo sidaasaad na yeeshay Eh, eh, eh, ayaa la igu yiri runtii eh, aniguna waxaan ku yiri de ninkii xun oo waxba dhaqan karin de waa la cayrinayaa de heesta adigu qisada aad ka samaysay ama ka aliftay shikeedu maxay ahayd heestaas abo heesta uu sida ay ka muuqato horta waxaan ka sameeyey gabar micnaha nin guursaday ninku gabadhu markii la guursanayey arooskeedaan joogay gabar qurux badan bay ahayd gabar cajiib ay ahayd gabadha ninkay iyadu deg deg bay isku barteen Eh, run ahaantii marka kadibna sanad iyo bar kadib gabadhii dee waxaa la arkay gabadhii oo xabaalan oo halowday oo foolxumaatay oo qarribantay oo qayirantay markaad guursanayso waxaa loo baahan yahay noloshaada inay isbedesho ma ahan in guurku nolosha kaa foolxumeeya haddaad aragto horukac guurka waxaa loo guursadaa inaad horukac samayso laakiin haddaad dib u dhacdo kaasi guur lama yidhaahdo marka runtii kadibna ninka gabadha aad buu niyadda uga dilay wuxuu ka dhaadhiciyey hataa haddii uu furo xataa inaan cid guursanaysa jirin Eh, waxay damacday waddanka yurub bay joogtay inay cararto soomaaliya ku cararto bay damacday kadibna ilaahay amarkii waa kulanay Eh, sheekadiina waan ogaaday isagana waan ogaa markiis guursanayana waan joogay kadibna gabadha anuu niyadda ugu dhisahaya ayaan heesta sameeyey laakiin eh, iyada keliya ma ahan dee dumarka la nooca ee tirada badan meel walba joogana waa loogu talagalay marka heestu sidaasay ku bilaabatay heestana laxankeedana jooqlaa sameeyey muusigeedana nin sheekh cabdi la dhihi jiray oo dhintay baa sameeyey ayaa tumay marka nasiibka igu kaadaree naftaydu kuma aqoon inaad tahay nooca baas haweenkana xusiyoo dhiigoodaba nuugaye aniga ha isku kayn nabnabin naruurana ha iga sugin inaan nuglahay ha u malayn nidaamka guurka iyo haddaan noloshaba aqoon aniga maaha igu oran qalbiga waa ka nace ka nooli wixii dhacee dumarku nacas ha iska jiro nin weyana yay is oran nabaadiini iyo baxdhaha nagaasha allah hayee anigu noloshaas ma rabo nacay baan kuu qabaa hanoogina waan ku nacay nidaamka guurka iyo hadbad noloshaba aqoon aniga naaha igu oran qalbiga waa ka nacay isu sidaas eh aad iyo aad aad iyo aad heestu waa hees micno badan waa hees midho cajaayiba leh een waa hees hal abuurkeedu aad u hoosreeya laxan wanaagsana la saara fanaanad qaranna ay qaadayso oo soomaaliya oo dhan haddaan wa wax yar haddaan kaa dhex galo waxa weeye sidaan ognahay heesaha badanaa waxaa sameeya ragga raggu mar marka ma jecla dumarka dhibka lagu dhibkooda inay si fiican u caddeeyaan waxaan aaminsanahay inay tahay heestii ugu horreysay ee lagu xoreeyey dumarka oo ku saabsan in runta la sheego runaanti inti wixii hees la qaadayay intii funku marku bilowday Eh, mana ahan heestii heestii keliyao dumarka ku saabsan ugu yaraan waxaan sameeyey heese badan oo dhibkaas dumarka ku saabsan ama ha noqoto garoob dhex yar ama ha noqoto dhibka guurka ama ha noqoto gabar oday nin lagu daray ama ha noqoto eh, waa ay badan yihiin ma garata laakiin Yeah.
adigu heestaasaas ayaa caan noqotay
aad bay caan u noqotay waktigii aad ay soo baxday weliba telefoonada lagu duuftay baabuur bay ka baxaysaa masinasiya badan bay ka baxaysay baraha internetka o dhan bay qabsatay hees waxay noqotay aad iyo aad hees waxaa jirta qof hadda kisbaaxik noo soo diray uuna weydiinayo uu abwan raba inaan inaan ku weydiino hees waxaa jirta aad aamina ku halqabsanayso heestaas maxay ahayd ha heesta waxaa la yidhahdaa asay waa heesta asayda wey waa waa heesta asayda waxaan t v-ga universal ka daawaday dumar hor ay horboodayso aamino muuse weeliye oo asay xirtay oo ay leeyihiin ragga iyagiyo nool baan asay xiranaynaa inta waddanku ka xoroobayo asayadaasaa noo xir noo xirnaanaysa runtii gabdhuhu way ooyeen anaguna t v markii aanu ka aragnay waa la oynay Eh, heesta markaas ayaan eh, kadibna cabdi share ayla soo hadlay wuxuu yii ma arkeysa meesha eh, gabdhuhu siday u oynayaan iyo dhib ka jira adigu heesta qaybteeda hore waxaan sameeyey markii aan t v-ga ka tegey Eh, qaybteeda labaadna waxaan suubiyey m- maal- subaxii laxankeedana waxaan sameeyey duhurkii qaybtii waxaan aaday dhinacii stuudiyaha qaybtii ugu dambeysay heestana anoo sii socdo baabuur sii wataan ayaan sii qoray kadibna heesta sidaasaan ku qaaday heestii asayday noqotay heestu marka
midhaheeda bal haddaad noo dul marto abwan
dumarka wada oynaye iyagoon odagoodu dhiman asayda wada xirtee ilmadayga keenayo awood kala maan hayo arrintu waa fara ka bexe wakayga ayaa ka naxay markaan arkay sidaa tihin caqligu ma shaqaynayo ma shaqaynayo inkaar bay wada qabaan wada qabaan hadday yaraxma leeyihiin ayaydood may dileen may dileen inaydin aamusiyaan inayd inay aan- ma ma hawaailu wakti hore ayda aan ooy aan wada oyna nooxir cirdaha ayaa heesta ugu dambaysa ma garat oo ah aad in aad.
eh, inay ragga inayda aamusiyaan eh, asxaan inay idin falaan inayda aamusiyaan oo midaan weligeed ahaanayne aan wada oyna nooxir cirdaha macnaha ay ka sheekaynaysa aamino weheliyaa u sheeg raggaan eedaysanoo itaalka ku faanaya inaan dumarkuba aqbalin inaan aqal loogu geyn inaan loo tumin aroos inaan ubadkood la korin abowga inaysan oran dumarku inay diidaan ayaan maaragtay ka- ka dhaadhicinayaa waxaadan magarat saas wey magarat taas waxay ahayd marka dumarku inay diidaan hadday nimanka kan dhibka wadaa dumarku dumarku diido dagaalka may galan way carar lahayn sababta dumar baa gabar baa o- o- waxa weeye xanaananaysa cuno siinaysa u raaxaynaysa marka dumarku ha diideen baa lay nimanka
dumarka wada oynaye iyadu wadadoodu dhiman asayga wada xirti ilmadayga keenayo dumarka wada oynaye iyadu wadadoodu dhiman asayga wada xirti ilmadayga keenayo awad kala maan hayo arrintu waa fara ka baxe wakayga ayaa ka dhaxay markaan arkay sidaa tihiin awad kala maan hayo arrintu waa fara ka baxe wakayga ayaa ka dhaxay markaan arkay sidaa tihiin adiguma shaqaynayo inkarbay wada qabaan aqliguma shaqaynayo inkarbay wada qabaan hadday arxaleeyihiin ayay dadnay dileen hadday arxaleeyihiin ayay dadna ay dileen aqligu ma shaqaynayo inkar bay wada qabaan aqligu ma shaqaynayo inkar bay wada qabaan hadday axam leeyihiin ayay dadna ay dileen hadday axam leeyihiin ayay dadna ay dileen antay idin falaan inay idin aamusiyaan oo midaan weligeed ahaanayne asxaantay idin falaan inay idin aamusiyaan oo midaan weligeed ahaanayne arrin kale maraye aan wada oyne aan wada oyne loo xira irdaha asxaantay idin falaan inay idin aamusiyaan waa midaan weligeed ahaanayne asxaantay idin falaan inay idin aamusiyaan waa midaan weligeed ahaanayne arrin kale maraye aan wada oyne aan wada oyne anoo xeerdaha
aad iyo aad halkani waa madasha sigisti waxaa marti noogu ah abwaan ah, fanaan xuseen shaasan jookle abwaan waa kusoo dhaweyneynaa mar kale Een, dadka akhyaarta faraha badan leh ee qolka kusoo qolqolaya dhammaantood waa salaameynaa Een, bal dhanka qiirada iyo dagaalka aan ka yara baxna abwaan Een, waxaa fankaagu waa bad marba dhinac baan uga imanaynaa waxaad nooga sheekaysaa Een, heesta nabad iyo jacayl albamka cabdisuro jookle ku jirta ee luul bal heestaa naga dabageeya abwaan
Ah, nabad iyo jacayl soo ma
si fiican waan gartaa waa mahadsan tahay ilaahay heesta kudaa eh, ilaahay uu ku daa waa mahadsan tahay heestaa horta aad maqlaysid ilaahay uu ku daa horta waa xaaskayga weye heesta miraheeda anigaa qoray laxankana joqlaa saaray isagaana qaaday heestaasi oo markaan xaaskeena kala aan kala maqnayn weye Eh, dagaaladii baan ay markii u dhacay waan kala lunnay iyadoo xamar bay ku hartay reerkiina kenyay yimaadeen anigana qurbahan joogay war waa la iska waayey kadibna ayadoo ilmihii waday eh, markii dambana sellay adigu markii dambe kenya la geeyey kadibna dee waxay iisoo dirtay waraaqo iyo sawiro aada u qurux badan iyo hadal macaan aniga marka aad baan u qiirooday marka heestaasi jirkaa kuu damqoo waa ku doonayaa dumar laba hadloo dadkaad ii xigtaa dan adaan ku biday mana dayn axdigii luulay daacaddii anoo dibad ku maqan dandheer kaa jiroo kaa galay dambaad daryeesho ilmihii dusha saaratoo ii dulqaadatee allah ay ku dah waan dadaali tabar wad hadduu idilin inaan wada tagnoo diifta kaa ba'ashoo dusha kugu ritaan haddeer doonayaa anoo dibad ku maqan daldheer kaa jiroo kaa galay dambaad daryeesho ilmihii dusha saaratoo ii dulqaata allah ay ku dah sidaas ayayd sidii bay noqotana
sharaha ugu dhacdo waxaad saxiixayno qayrka amanadiga haysan kumidilbaa ku jecel sharaha ugu dhacdo waxaad saxiixayno qayrka amanadiga haysan kumidil baa ku jecel aga iga keensado abaal baan ku hayaa aga iga keensado abaal baan ku hayaa adduunka inta jiri ku iloobi karaa ada iga keensado abaal baan ku hayaa ada iga keensado abaal baan ku hayaa adduunka inta jiray mana ku iloobi karaa aqbalay adiga qure ajana waad koronsatee aqbalay adiga qure حتى مواد كورون سبيل كسوف كولو لاي سيدا داش تلي كسوف كولو لاي سيدا داش تلي أقبلي حبيبة غوري حتى مواد كورون سبيل أقبلي حبيبة غوري ajarna waad kororsateen kasoo kowlulaay saydaada iskale kasoo kowlulaay saydaada iskale afkeer marileday ka naxa imaankaagaada qotaa hooyadi ku soo abaarisa bafaankaagu wegi afkeer marileday ka naxa imaankaagaada qotaa hooyadi ku soo abaarisa حتى لبيان كتجي أيان أبنتا مغنان حتى لبيان كتجي أيان أبنتا مغنان عند حياك وحيو تيكا كعاب labayaan ka tegin ayaan abidkaa maqnaa agta labayaan ka tegin ayaan abidkaa maqnaan indhahayaa kugu hayuu tiikaa kacaa aqbalay adiga qure ajarna waad kororsatee aqbalay adiga qure ajarna waad kororsatee kasoo kululaay qaadaashale kasoo kululaay qaadaashale
allahay ku daa isi afra waan leenahay waa hees aada u qiimo badan ka badan kun jeer intaan heestaa dhegeystay anugu aad iyo aad iyo aad hees u taabanaysa wey qofka baniaadamka dhimirkiisa abuwan heeso fara badan baad leedahay xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagga marba kaaga imanan bal waxaad naga daba geysaa fanaaradda xaawokiin hees waxaad qaadaan talantaaliya bal heestaa nooga kacsi
heestaasi dabcan dabcan waa jacaylka ma hadlayo tan waa heesta wadaniga jacaalka ah.
heesta waxaa la yidhahdaa heesta har injid baa la yidhahdaa waxaa sameeyey cabdisalaam cali muuse qabsata nin la yidhaahdo oo jooga eh, sweden runtii marka anoo anoo markaa tagay meesha la yihahda sweden ayuu igu yimid waa isoo booqday marka anagu meel baarke baalkii baaga fabadhina ayuu heesta ii dhiibay marka laxan baan u sameeyey laxankii markaan u sameeyey haddana halkaa markaan imid laxankii waa bedelay marka aan bedelay eh, heestaas aan xaawokiin inay ila qaado ayaan runtii eh, ayaan og- ayaan micnaha go'aansaday Eh, heestu waxay u samaysan tahay laxankeedu sida ma garanaysaa laxan aada u adag weye xaawokiin laxankii meesha markaan qaadaynay runtii laxan ku adag buu noqday runtii sababtu laxmada anigu aan sameeyey dadku way dhibs way way ku adag yihiin ma garata badanaa ma fahamtid marka eh, eh, waxay ka sheekeynaysaa marka de waa har ii jiid weye ma garatay waa n hodanay habeenadan eh, waa waa de wakti horan qaado hadda ma xasuusanay siday ahayd laakiin micnuhu waxa weeye adigu waa heestee runtii miro cajiibuu ninkaasu sameeyey eh, adigu waxa weeye uun eh, waa jacayl dee buuraha lala fuulahayo wey marka eh, ha- ha- ha- ha- waxa weeye ha- harqadaya har harqadaya har ijid waxa weeye dee dhibkaan ku jira iga saaro meel wanaagsan igeeyo hooya wey waa saas wey wal dad isjecelo isku jiibinayo wey
aad iyo aad aad iyo aad waxaan soo gabagabeyneynaa barnaamijka su-aalihii u dambeeyey baan ku guda jirnaa dabcan waa madasha sigisti uu inoogu yahay marti abwaanka fanaanka xuseen shire jaamac heesaha heesa fara badan oo wadaya ad leedahay dhiirigelin baa kamid ah dhaladhaan waan ka waramay qaraxyaa ka mas-uula maxaa loo dilay marshaare dhulka hooyo soomaaliya isgarawso hees aad wada qaadaan heesa waxaa jira wadaniyaad wada qaadaan cabdidiini xawakiin adiga heesta ayaa sameeyey Mhm.
bal iyadana hadday sheeko leedahay bal naga naga dhaweeyey Ah, heestaasi waxaa sameeyey cabdi shareed jaamac ciyaar jecel doctoorka weyn ee allaha dhaystay ayaa heestaas sameeyey heestaasi waxaa loo waxaa la sameeyey markii eh, uganda madaxweynahan looga yeeray ra-iisul wasaarahan looga yeeray wadanku markaas aada moodeysa inuu soo fiicnaanayay waa markii ciidamada lacagta loo bilaabay oo lixdii bilood oo ugu horreysay al-shabaabna aada loola dirirayay eh, dowladdii waa iyadii la casilay waa iyadii ma garanaysaa e uganda e lagu saxeexay in sheekada tare uganda ay ma garanaysaa ay micnaha lagu eh, maaragtay eh, sheekadeedu ay noqoto waxa dee diiwaanka la geliyey oo in lagu dhaqmo ah oo iyadii la sameeyey markaasaad somali for sal somali waa ib ayay heestu sidaasi ay uu ninka cabdishiraak ku qoray laxankana waxaa sameeye waxaa sameeyey axmed naaji sacad baa sameeyey ee xaawokiin iyo nin aada u cod macaan oo dhalinyaro ah oo runtii aanu isku meel kusoo korno cabdidiina la yidhahdana oo aad aad iyo aada u cod macaana waa waan isla qaadnay heestaasi marka waxay ka sheekeynaysay eh, dadka doonaya soomaaliya inay maaragtay ka becmishtaraan dhibaat- dhibaateeyaan qaarkood ama dhibaateeyaan sababta waxa weeye wadanku wuxuu la hagaagi la-yahay dad baa business doonayaba inay dowlad ahaan business ahaan u aadaan marka waa dhibaato kale wey iyadana ma garata
aad iyo aad hees waxaa jirta abwan la yidhahdo xildhibaan oo aniga lafteedu aan maqlay xildhibaano kamida xildhibaanadii qaranka oo ka hadlaya ama heestaa dheecaynaya ama ama diidan heestaa ka hor yaa sameeyey waxa reaction adiga shaksiyan ma kaaga yimi Eh, waa mahadsan tahay horta heesatan markii xildhibaanadii eh, dhibkii ay ay kuraasis la dhacayeen oo dhibkii ay ka bixi waayeen oo xildhibaan micnaheedu waxa weye waa qof xilku dhibo weye waxaan aragnay inaysan dad xilku dhibaya ahayn xilka ayba ayba dhibku ayba dhibkaba ay iyagu ay wadaanba marka sidaasaa horta heestu ay cabdishire doctoorka uu ku sameeyey laxankana joqlo uu sameeyey marka eh, run ahaantii eh, waxaa naga soo gaartay aflagaado sababta waxa weeye qof waxa uu suubinaya haddana rabo dadka inuu ku caayo waa mashaakil weye waxa weye micnuhu waxaa dee la sheegay boogtoodii inay rag ay ahaayeen dad dee aan ugu talagelin in waddanku xoroobo amaba eh, ma garanaysaa eh, ciidamada joogaay waddanka ay ka baxaan inta iyagu ay hayshaystaan wakti uu ku dhamaado marka markii hadda xamar aan tegey xildhibaanada kulli waa is arnooyo mid kastoo xildhibaana ama ama kii madaxda u ahaa ha noqoto kulli markay arkeenba war waa ninkii odaga ahaaye ee ee lafaha nasaara ee ma garanaysaa heesta nagu qaaday waa- adigu heestii waxba noqotayba heeste aqoonsi la igu aqoonsa raggii lagu aqoonsanaya kamid aan ka mid noqday marka wax dhibaato ah oo iga soo gaaray ma jiraan sababta qofka markuu xaqa sheegayo ma fi- ma filahayo inuu arkayo in dhibaata wax ka soo gaaraya
aad iyo aad Aan- waxaan ku jirnaa gebagabadii eh, iyo abwaan banaan eh, xuseen shire abwaan waxaa tagtay magaalada muqdisho Eh, waxaa ku jirta youtube-ka eh, stagekii aad ka heesaysay muqdisho Eh, shucuur aad u fara badan diiro wadaninimo dadka kugu dhegdhegaya Eh, heestii oo ay dhammaantood dadka meesha ku jira kumanaan qof qaadayaan Eh, dareenkaaga bal nala sheergaray oo dadka usoo gudbiyay habeenkaa ban fanatic sameyn muqdisho aad iyo aad baa horta umahadsan tahay Aan- magaalada muqdisho oo afar iyo labaatan sano anigu aan arag eh, ayaan horta ka degtay Eh, runtii si kal iyo laaba oo aad eh, soomaalinimo iyo wadaninimo ku jirta ayaa laysoo dhaweeyey dadka soomaalida meel kasta ay joogaan waa dad walaala ah oo isjecel weeye Eh, haddii dee aan ayaga qoqoba la kala gelin oo aan la dhibaataynin waa dad walaala ah oo isjecel run ahaantii eh, qof kasta oo soomaaliya oo halkaa igu arka qof islaama iyo qof markuu arko qiirooda iyo qof ooya ayay ummaddu ahayd marka qof aan aqoonna ma ma arkin cid kasta oo iga soo horbaxdaba way garanaysa marka habeenkii meeshaasi wa- waxaa horta eh, aan ugu mahad celinaya horta ciidamadii nabad sugidda uu bashiir goobe madaxda ka ahaa ee meesha nabadgelyada sugayey Eh, een, hoteelkii run ahaantii aadka u qiimaha badnaa ee city palace ay dhalinyaradii ay ay noo fasaxeen awal dadka lacag baa laga qaadi jiray waxay yidhaahdeen free ayaad ku heesaysaan halka kan oo micnaha ku saabsan hoteelka waxaan ka kerinaya ma jirto hoteelkaasna waxay igu yidhaahdeen qolkaa intaad jiifto wax lacag kaa qaadaya ma lahan haddaad rabto sanad joog baa laigu yidhi run ahaantii habeenkaasi habeen aada u qiiro badan oo aanay loobi karin ayay ahayd ee, een, showgaas markii uu dhacay maalintii ka dambeysana waa anigii ciidamada u tegay waad adinku waad aragtay marka runtii waxay ii ahayd runtii taariikh aanan aan fankayga ee, aan loobi karinoo ee, heesihii aan muddada badan qaadayay runtii ee, dhibkii badnaayon ka soo gaaray waxaan ku iloobi karaa ummadda soomaaliyeed sida ma garanaysaa ay ii ixtiraameen oo ii sharfeen meel kastoy joogaan oo adiguba aad ka mid tahay baarak allahu fiik aad iyo aad waxaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkii xuseen shire fanaanka abwaanka een, madasha sigist abwan bal hal hees ah intaanan kelimada gebagabada oran ood adigu noo doorto inoogu soo xir barnaamijka dabeedna kelmad dardaaran ah bulshada soomaaliyeed ee madasha ku jirta iyo caalamka dacladiisa hadhow barta internetka kaa dhegeysan doonta bal hal hees oo horta qac noo sii.
waxaan garanayo haddaan gudan waayo cufkeedaan ale nimaan waxba gaysan maxaa gawraciisa gar loogu tilmaamay ajaanibkadooday dhulkooda ka guuray maxaa gaygeenna gabaaduga yeelay maxaa gabdheenna dadkaas ba u guurshay babashay ka gundheeray raggii dadka gooyey dhammaan gamka siiyey gumaca ku asqeeyey waa midaan garawaaye maxaa maxaa baarlamaanka dhex geeyey qabuuro qabuuro qabuuro gaboobay ninkii gacmihiisa godkooda ku faagay waa adduunyo gadoone maxaa maxaaba u geystay haddii baxaaja gadoodo alla loo gardhigtaa gacmaha loo fitada gargaarkii la baryaa adigu la yiraahdo colaada goy doonta middaa dhici doonta gubano tiitoona gelano dhalitoona barafka culmi doona wayelka gabii doona dhalanka gurdi doona gubano tiitoona gelano curab doona cid kastoo gogoy gurigeena gogolnuu dhex dhigta garabnuu fidisa gacanuu qibidsa su-aal baa garab taali soomaalay soomaalay soomaalay isgarowso soomaalay soomaalay soomaalay isgarowso meesha waa haween waa la jijifaa marka codkayga si fiican uma soo banaan dhigi karo waxaan leeyahay soomaalida dadka soomaaliyeed waa wada salaamaya meel kastoo ay joogaan waxaan ka waaninayaa qabiilkan daciifka ee micnaha badan lahayn ee waddankiina dhibaateeyey qurmahana na keenay foolxumadana nagu kasbay ee qof qof u eg oo aan laga aqoonin oo aan la kala garanin markii la arko inuu u arko inuu qof ajaaniba ka yahay waa cudur aada u xun wey bahalka qabiilka la yidhaahdo in layska daayo in soomaalinimada iyo wadaniyadda xaggeeda iyo ixtiraamka in la isku ixtiraamo qofka nash qabiilku yahay lagu ixtiraamo oo aan lagu colaadin oon lagu qabyaaladaynin waa shay qaaliya in waddanka dhibaatada ka jirta in loo guntado oo sidii looga bixi lahaa falinkeeda loo qabto oo uliya diir loo noqdo oo isku dareen la noqdo ayaan ummadda soomaaliyeed ku gubaabinaya adinkana waxaan idin leeyahay aada iyo aad baad umahadsantihiin waraysiga runtii qiimaha leh oo inkastay xilli dambe ay ahaydo runtii erayadii aan iska qaarkood iloobo codka koran aan u qaadi karin haddana waan idiin mahadcelinayaa magaca aad la baxdeen sigisti oo aan filayo inuu yahay xilligii xorriyadda la qaatay runtii magacu waa magac aada u cajiiba weeye ee adinkana waa idinkugu mahadcelinaya runaantii waana mahadsantihiin
aad iyo aad baad kaga mahad celinaynaa waktiga qaaliga ah abwaan fanaan xuseen shire eh, ciyaar jecel
wadani dhaartay baanahay dhulkaaynu leenahay waan ku qaadanayaayo igow waan ogayaa wadani dhaartay baanahay dhulka aynu leenahay waan ku qaadanayaayo igow waan ogayaa dhaxalkii awowgay ruwayadu cunaayan kama dhumanaaye warka dhiidiyaayan dhaxalkii awowgay ruwayadu cunaayan kama dhumanaaye warka dhiidiyaayan kuwa dhagarta galay intuu ciidda kala dhigay ninada dhex dhigayow waqtigii dhammaay dhammaayay waqtiginii kuwa dhagarta galay intuu ciidda kala dhigay ninada dhex dhigayow waqtigii dhammaay dhammaayay waqtiginii dhagdalatay baanay dhaayihii kalkaanay ibirkan ku arkana marna dhaafi maaye lur lur lur lur dhabakaan jebinaya dhagdalatay baanay dhaayihii kalkaanay ibirkan ku arkana marna dhaafi maaye lur lur lur lur lur dhabakaan jebinaya dhaqan lawayaashii kadheerada diinto talanta kabeesiyo shakadii dhammaatee kulka madgelaysaa dhaqan lawayaashii kadheerada diinto talanta kabeesiyo shakadii dhammaatee kulka miyadgalaysaa dhamacyo rasaasiyo timil baa idin qoran liyada colaadiyo takafar waakow waakow dhamacyo rasaasiyo timil baa idin qoran sida colaadiyood kafaku waa kow waa kow kolay wadikiino idinka dhaawiciine hadday dhalatay nabadi macinkaa dambali hooy macinkaa dambali kolay wadikiino idinka dhaawiciine hadday dhalatay nabadi macinkaa dambali hooy macinkaa dambali Kumbasu dawatu, hatiba dalali, dagar kabaha mugdo, madadab ya dagili. Kumbasu dawatu, hatiba dalali, dagar kabaha mugdo, madadab ya dagili. dadka kuwa dhameeyo dhiigya cabdalaan cune idinka nabadka dhaarte dulgariir ma idinku dhacay dadka kuwa dhameeyo dhiigya cabdalaan cune idinka nabadka dhaarte dulgariir ma idinku dhacay dulgariir ma idinku dhacay dulgariir ma idinku dhacay